gobolka jubbada hoose ayaa qaybaha ay kaga sugan yihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalk waxaa ka socota xaalufin ba-an oo lagu hayo dhirta xaalufintan lagu hayo dhirta ah ayaa saameyn adag ku yeelatay dadka iyo duunyada ku dhaqan halkaasi iyadoo sidoo kale laga dhexlay dhibaatooyin kala duwan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada dhoobley ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatada ay ku hayso xaalufinta dhirta ah ee ka socota halkaasi horta jarista dhirtu macnaha dhibaatooyin badan bay bulshada dhexdeeda iyo saameyn bay ku leedahay waayo dhirtu waa bilicda deegaanka waa dhirta waynu harsanaynaa mar xoolahaynu xoolaheenni baa inoo cunaya horta dadku intooda badan waxay macnaha dhirtan ay goynayaan waxaan kula talin lahaanu in laiska daayo nabaad guur bay keenaysaa roob yaraan bay keenaysaa dhibaatooyin badan bay keenaysaa haddana macnaha dhirtii marka la jiro roob yaraantani waxay ka dhalinaysaa dhirtan waxaa laga dhexli karaa wallahi dhibaatooyin badan baa laga dhexli karaa jarista dhibta sidoo kale dhirtoo ku nabaad guurta haddii laga sameeyo muxuu dhuxushoo kale nabaad guur baa ka imanaya waa shay lama horaana kolka dhibaatooyin fara badan baa ka dhalanaysa haddii laga soo guro sidoo kale xaabo xaabadoo kale dhibiwaa dhibinteeda leeg lashidoo kale dhibinteeda leeg weeyaan haddaan ka dhalinyar ahaan nahay degmada dhoobleyna waan kasoo horjeednaa waxa weeyaan farintaan ku baaqayo muxua degmada dhoobley in la yareeyo jarista dhirta waayo deegaanku waa deegaankeenii xaarufin baa ku imanaysa haddii dhirta la jaro waxaan ugu baaqayaa in la yareeyo weliba aan laga maarmayn haddana in la yareeyo jarista dhirka ama dubista dhuxusha in la yareeyo oo laga hortago
meelaha ay dalka kaga sugan yihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalk ayaa waxaa ka socda la dagaalanka dhirta taasoo ka dhalatay nabaadguur baahsan waxgaradka iyo culimada ayaa horay uga digay in bulshada ay ilaaliyaan jarista dhirta taasi oo haddii aan la ilaalin laga dhexli karo dhibaatooyin kala duwan